run ahaantii waa salaamahayaa wargeyska ama idaacadda markabley oo soo raadisay inay maantay ayadoo dareenkeeda la wadaagayso jaaliyaddu meel kastoo ay joogaan inaad nagu soo booqateen waddankii denmark oo aan joognay aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waan ku dhowahay inaan magaranaysaa idaacadda sidaad iisoo dalabteen waan ku dhowahay inaan su'aalaha aad i weydiisaanna aan wax idinka weydiiyo waan idinkaga mahadcelinayaa su-aasha aad i weydiisay oo ah dadka jaaliyaddu ay ku leedahay gobolka iyado xaaladaha ka taagan hadana jaaliyaddu waa degaanka ay ka soo jeeday gobolka gado meel kastoo ay joogaanna soddonkii sano oo waddanku burbursanaa waxyaalo badan oo gobolka gudihiisa ka dhacayay hadday yihiin horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka iyo fatahaadaha iyo abaaraha iyo mashaariicda kala duwan ee degaanada kabax ka dhacayay intaba uulajoogtu gacan weyn ayay ka geysatay xaaladaha dib u heshiisiinta iyo nabaddana gacan weyn ayay ka geysanaysay marar badan oo gogolo badan la dhigayna sidii deegaanka danihiisa looga arrimin lahaa marka doorka aanu ku leenahay waxa weeye inaanu gariibstaag buuxa oo dhinacyo badan u shaqaynaya inaanu gobolkayaga iyo dadkayaga aanu la garab taagannahay maadaama aanu ka maqanno oo meeshii aanan joogin aragtidayada siyaasigaana waa ku biirinaa aragtidayada deeqtoonkana waa ku biirinaa wixii tala ah oo aanu ka geysan karrana waanu la garab taagannahay waa tahay guddoomiye maalmihii lasoo dhaafay gobolka buuq ayaa ka taagnaa oo la xidhiiray ciidamo laba sano ka hor dowladdii federaalka ee madaxweyne farmaajo oo madaxda ka ahaa ay geysay degmada baled xaawo si ay xuduudaha u ilaaliyaan kuwaasi oo iminka la qorsheeyey in ay dib ugu soo laabtaan magaalada muqdisho arrintaasi ku aadan aragtidiina waa maxay ama saamaynta ay yeelan karto arrintaas waa arrin aad u ballaaran weeye arrin aan soomaali weyn dhaawac ku ah weeye run ahaantiina in la iska qaado ma ahayn wax fudud waxaa loo keenay waxay ahayd khilaafkii labada dowladeed kenya iyo soomaaliya ka dhexeeyey iyo dacwadii badda taallay ee la isku haystay iyo xuduuddii badda dowladda kenya ay ku doodaysay oo la rabay in gudaha soomaaliya intaas loo soo galo godadkii iyo siligii ay damacday inay dhulka ku kala qoqobtana shacabkuna waa ka dhiidiyey dowladdii markaa joogtayna way ka dhiidhisay ciidankan gorgor bay keentay ciidankaasu wuxuu awood u yeeshay inuu ka riixo dowladda kenya damicii ahaa inay cad dhul soomaaliyeed ah ay gasho arrintaas waa looga nastay amniga gobolkana qayb weyn bay ka ahayd xuduuddana aragti ee foogan oo dowladihii igad xataa wufuud ay u soo direen baa jirtay laakiin awoodda ciidanka yagu ayaa wuxuu kallifay in damicii dowladda kenya ay dib u dhacdo run ahaantii shir baa jiray ay isugu yimaadeen dowladaha east african community la yidhaahdo oo ku midoobahay geeska africa in waddamada africada bari ay ku midoobahayeen inay hal baasabor iyo hal dhaqaala ay yeeshaan arrintaasna dowladda soomaaliya inay ka mid noqoto ayay codsanaysay iyadoo cabacitigii aan buuxinin oo dowlad dhamaystiran aan ahayn oo dhaqaalo la garanayo ay leedahay oo saldhiga uusan jirinin waxyaalo badan oo lagula midoobi karaa ma aysan jirin dowladda kenya oo buddiga u ahayd bilowgiina iska lahayd communitygan east africa ee midayntiisa ayaa dowladda soomaaliya ay magan u noqotay ayaguna waxay kaga faa'iidaysteen inay yidhaahdaan ciidamadan xuduudda jooga waa inaad ka qaadid waxaa la samaynayaa oo ay yeelanayaan waddamadaani maxkamad ka dhaxaysa east african community dibna loo geyn doono arrintii xuduudaha soomaaliya hadday badda tahay oo ay markii hore tala diideen maxkamaddii i c j go-aankii ay gaartay in soomaaliya loo xukumo biyaha xoogooda ay qaadacday dhulkiina ay tiri ciidankana ha laga qaado kenyana ay soo gelayso markii ciidamada gorgor laga qaado xuduudda maxkamadaas ay yeelan doonaan east african communityna dib loo dhigi doono kiiskii badda iyo xuduudda balad xaawo iyo mandheera u dhaxaysa marka khatarta noocaasa weeye ciidamadan la qaadahayo laguna barashargareeyey dowladda federaalka soomaaliya madaxweynahanaga xasan sheekh maxamuud inuu ciidankan qaado waa khatar qaranka soomaaliyeed oo dhan wajahaysa hadday badda tahay iyo hadday biriga tahay loona baahan yahay midnimo in dadka soomaaliyeed ay isku si u arkaan kana hadlaan arrintani khaas kuma ahan gobolka kada oo keliya khatartaas ay leedahay waad mahadsan tahay su-aashaasna sidaan u arko waa sidaasoo xaqiiqiyan siyaasiyan ay u dhacayso
saraakiilsa sare iyo madaxweynaha dowladda federaalkaba intaba waxay ku doodayaan gobolka gedo markii hore inuu geeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo ciidamadaasi haatanna madaxweynaha cusubna uu go-aan ku gaaray in ciidamadaasi loo wiciyo jiidaha hore ee difaaca marka arrintaasi soolisma odhan karo dee madaxweynaha wuxuu ku taagan yahay qodob dastuuri ah waa sun ahaantii ciidanku waa ciidan federaal soomaaliyeed ee in la qaadi karo iyo in la bedeli karo waana la bedelaa ciidamada laakiin ciidanka markii la bedelayo ciidankii bedeli lahaa oo ilaalin lahaa xuduudaha iyaha boolisiga ciidamada uu yahay oo lama banneeyo xuduud laba wadan ciddii kontarooli lahayd dhaqdhaqaaqa labadaa dowladoodba in la banneeyo oo laga dhigo meel bahallagaleen ah oo la soo geli karo oo khatartii hore oo aan ka hadlahayey oo dowladda kenya oo doonaysa inay gudaha u soo gasho soomaaliya in loo gacan banneeyo gobolka iyo degaanka iyo qaranka soomaaliyeed arrintu khatartaasay leedahay dowladduna ma aysan sheegin beddel ciidan oo ay soo beddelayso iyo ciidan kaloo ay ku beddelayso taas weeye midda dadku ay aad u saluugsan yihiin dareenka dadka ku nool gobolka gobo iyo soomaali weynna ay tahay khatar soo food saaraysa in dayraha looga dhigahayo dowladda kenya inay soo gasho waddanka
waa tahay guddoomiyamahad waxaa jirta su-aal kale oo dadka qaarkii waxgarada gobolka ku dhaqan isweydiinayaan ama beesha ay degto waxa ay idinku dhaliilaan inaydan ka qayb qaadan arrimaha ku saabsan horumarka iyo waxtarka iyo nabadda gobollada beesha ay degto oo intaba dhibaatooyin badan xilliyadan oo kale wajahaya marka waxaad sheegtay in xagga abaaraha iyo fatahaadaha iyo horumarinta waxbarashada inaad qayb ka qaateen marka wax la taaban karo waxqabad ah haddii aad tihiin jaalidaha qurbajoogga ee ka soo jeeda gobollada jubbooyinka iyo galguduudba maxaad inoogu sheegi kartaa wixii aad ku soo kordhiseen gobolladaasi
waa wax aad u fara badan baanu ku kordhinay dhulkuna waa dhulkayagii dadkuna waa dadkayagii dareenkayagana si dhow baanu ula wadaagnaa dadkayaga waxa weeyaan jaamacadaha ka dhismeeya gobollada waad aragtaa ceelasha biyaha oo rigaga ah oo biyo la-aantii loo dhimanayay laga badbaadinaya bulshadana waad aragtaa waxbarashada asaasiga ah hoose dhaxa sare waad aragtaa isbitaallada iyo ma garanaysa abaaraha iyo fatahaadaha iyo khataraha faraha badan ee ku timaada iyo xanuunada baahsan meel kasta gacan baanu ka geysanaa dhaqaalaanu intaa ku bixinaynaa waa dadkayagii weeye gobol fara badan oo loo dhigay dadkaani inay ku wada hadlaan dhaqaalaha ku baxaya annagaa bixina dhibaato kasta oo timaada deegaankana waanu la garab taagannahay waa ka maqannahay annagu waxaa intaa dheer inaanu tale la garab taagannahay kulamadooda inay qabsadaan wacyigelinta bulshada oo midaan aanu ka hadlayna ay qayb ka tahay wax walba oo bulshada dareenkeeda ana inaan kaabno aanu qayb ka noqonna ayaanu diyaar u nahay dadkayagana intaa waxaanu kula talinaynaa baahidooda wixii aanu ka dabooli karna inaan qayb ka qaadano laakiin actionka iyo mishinka iyo waxa gudaha ka fulahayo o dhan ayagaa iskaleh ayagaanu ka sugaynaa inay yidhaahdaan waxyaalaha noocaasaan u baahana inaan idinka caawino waad mahadsantaha waa gartay guddoomiyimaha su-aasha kale jirtaa waxay tahay gobolka gedo wuxuu ka tirsan yahay maamul goboleedka jubbaland jubbalandna loo dhan yahay iminka ma muuqato fafaalaheeda marka haddii aad tihiin jaaliyadaha beesha sade ee qurbaha ku nool waa maxay mowqifkiina iyo aragtidiina ku aadan sida xal loogu gaari karo
gobolkan jubbooyinka waa gobol aad ballaaran weeye saddex gobolla weeye jubbaland run ahaantii saddexda gobolla way degaan jaaliyadan hadda aanu ka hadlayno run ahaantiina maamul baa la wada dhistay la yidhaahda jubbaland waxaana qayb ka ahaa dhismaha maamulka dadka deegaankana awoodda ugu badan bay lahaayeen dowladda kenyana ciidamadii ka garab dagaalamayay dib xorayntii lagaga xoreeyey al-shabaab ayay qayb ka ahayd axmed madoobe ayaa ku soo baxay oo dowladda kenyana ay dhinac ka wadatay asagaa madaxweyne noqday anaguna madaxweyne ku-xigeen baanu beeshu qaadatay iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii awood qaybsi baa ka jiray halka ah laakiin khudbooyinkii ugu horreeyey oo ku khudbeeyey ayaa waxaa kow ka ahaa inuu meyd iyo dhaawaca soo wato gobolkan soo galay oo micnaheedu ay ahayd mar haddii aan ku fariistay kursigaan ciddii igu timaada sameeyey dad badanna waxa weeyaan waa lagu dhibaateeyey waana lagu dilay dhowr iyo toban sannadood buu marahayaa suuragal waa noqon weyday in bulshadii wax wada dhisatay dareenka ay ku wadaagto inay maamul loo dhan yahay ay samaysato halkaas waxaa ka yimid qabjab baa ka yimid hanjab baa ka yimid dareenkii hoos u dhacay baa ka yimid run ahaantii qaabo badan iyo taktiig badan buu isticmaalay isagoo muujinaya mararka qaarkood inuu yidhaahdo qabiilka uu ka dhashay waxaana lakaga kala duulahayaa gobolka gedo asagoo siyaabo badan u isticmaalahayey oo mar isticmaalaya ogaadeen oo mar isticmaalaya absane oo mar isticmaalahaya kuumade oo mar isticmaalahaya kabalah intaasina aysan aysan jirin nin wax awoodo ah oo ka soo horjeeda oo duulaan ku ah jubbooyinka ama amni darre ka samaynaya ama nabadgelyo iyo khalkhal u ogolaa inay ka dhacdo maadaama gobolkani uu ahaa gobol muddo dheer dhiiggiisu daadanayay oo dadkiisu dhiigbaxayeen dadka reer jubbaland waxay aad ugu dhowaayeen in nabad lagu wada shaqeeyo gobolka gadan wuxuu qayb ka ahaa oo saldhig u ahaa nabadda ka jirta jubbaland maamulada ugu badan ee degmooyinka ee xorta ah buu ahaa laakiin axmed wuxuu u arkay oo u sharaystay gobolkani haddii uu talada la wadaago in isbeddel siyaasiya iyo awood qoyibsiya siyaasadeed uu imaanayo arrintaasaana waxay keentay inuu ku koobo magaalada kismaayo oo keli ah maamulka jubbaland khataro noocaas ah oo fara badan oo ku xeeranna way jiraan maamulkan oo dictaternimo iyo siyaasad qallafsan uu ku fogeynayo labadii gobol oo jubbaland ka tirsanaa ee jubbada dhexe iyo gobolka gada ayaa jirta marka arrimahaasoo dhan waxay u baahan yihiin dib u heshiisiin rasmiya inay ka yeeshaan dadka reer jubbaland oo ay hormuud u yihiin dadka degan gobolada gobolka gada iyo degmooyinkiisuba maadaama ay yihiin dad ehel u ah nidaam iyo dowladnimo in lagu wada noolaado marka taasaanu soo jeedinaynaa bogaadinaynaa in dib looga loogu loogu gudbo sidii jubbaland la wada leeyahay oo nabad ma lagu maamulo loo gudbi lahaa ayadana taasaan soo jeedinaynaa waatay ugu dambeyn maxaa baaqa ood u soo jeedinaysaan bulshada ku dhaqan gobolladan beesha ay degto maadaama khilaaf uu weli taagan yahay haddii ahaan lahayd dhanka ciidanka iyo dhanka maamulkaba gobolkana muddo laba sano ku dhow uu ka maqan yahay nidaamkii maamul goboleedka
run ahaantii dadka waxaan ugu baaqaynana ugu baaqaynaa nabad baan ugu baaqaynaa waxaan ugu baaqaynaa dad isdifaaca oo degaankooda inay difaacdaan mas-uuliyadi ka saaran tahay weeye oo ilaaliyaan xuduudda ciidanka markii la keenayeen waxaa ka horreeyey inay ayagu siliga dhul ka dhigeen oo ay dhulkooda difaacayeen waajib muqadisa weeye oo dastuuri ah qof kasta oo muwaadin ah inuu ilaaliyo xuduudda hadday cir tahay hadday dhul tahay hadday bad tahay dadka gobolka gado waxaan ugu baaqahayaa inay ilaaliyaan qarannimada soomaaliyeed inta lagu soo gaarayo midda labaad dadka reer jubbaland ayagana waxaan u soo jeedinayaa lagama maarmo in maamul loo dhan yahay oo dib u heshiisiin rasmi ah iyo jubbaland la wada leeyahay loo gudbo lama fiirsan karayo dhowr iyo toban sano in dulqaad loo yeesho in axmed madoobe iyo guruubkiisu ay weli sii fadhiyaan meeshan run ahaantii waxaa ayaan darro ah dowladda federaalka ah oo intaas oo madaxweyne oo isdaba joogtay ay u jeedo maamulka jubbaland oo faasidka ah oo aan dhinacana uga soconin maamulka iyo maamul goboleedyadii kaleeto oo awood qaybsigu rasmi soomaaliya wax u qaybsanayso oo la isbedbedelahayo oo tii hadda ugu dambeysay buuqi ka dhacay magaalada baydhabo madaxweynuhu uu tegey oo la wada hadlay mucaaradkii iyo maamulka hadda jooga laguna wada hadlay doorasho loo dhagaay in la aado xildhibaanada lasoo doorto dowladdu iyo wasaaraddeeda arrimaha gudahuna ay dul joogtayso saasi la mid ah in dowladdu ay soo farageliso oo ay qayb noqoto international communityguna ay indhaha ku hayaan in maamul loo dhan yahay ee dadkana ay wada samaystaan baan baaqa ah baanu soo jeedinaynaa